Culimadan oo ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa bulshada Soomaaliyeed iyo hay-adaha samafalka ugu baaqay inay ka qayb qaataan bixinta deyn dhan sideed kun oo doolar oo lagu leeyahay Nuux Moomin Cali kaasi oo hadda damiin ku jooga magaalada. Lacagtan ayaa loogu yeeshay Nuux Moomin Cali kadib markii khasaaro uu kasoo gaaray hilib uu magaalada ku iibin jiray kaasi oo intiisa badan aan laga iibsan jirin. Culey Cali Jiikow oo ah hooyada dhashay Nuux iyo Faadumo Ibraahin Aadan oo ah hooyo umul ah islamarkaana ah xaaska Nuux ayaa raadiyo Beerlula si wadajir ah uga warbixiyay deynta lagu leeyahay Nuux Moomin Cali iyaga oo bulshada Soomaaliyeed ka codsaday in laga bixiyo deynta maadaama aysan awoodin inay iska bixiyaan.
umul baan ahay hodaa waa laga xiriyay saddex bilood had xirnaay lacag sideed boqol sideed kun eh aa isku xirnaay afar boqol iyo shan boqol had u dar afar afar kun iyo shan boqol aa u daran umulna waa ahay intaa iska fadhiyaa wax wax isiinaa maaha islaan ilaahle ku noolaay lacagtaas in laga bixiyo aan aan caabinay lacagta nalaga bixiyo oo lagu soo dayay hadda taas u daran markaas ilmahaas toban kun carruur u joogtaa wax kale korinaa malaha asaa korbaso usla korbaxay wax wax siinana malaha musli ilaahay le ku nooleena bas wax kooxna siinaa malaha lacagtaas araabta nalaga bixiyo adigana lagu soo dayay aan caabinaynaa islaan baatiinta ilaahay kheyrnay siiyo Sideetan kun ee gashay Nuux siyaabaha ay ku gashay lacagta lacagtaas waxay ku gashay geel kawaana geel isqalay lacagtii khasaarad yib isdhahay un geel isqalay xoolna u qalay shaqo kale ma yaqaano hilibkaas xoolaas qala geeliisa khasaarada ku gashay un xoola hilibkaas ku golay khasaaradaas ku wasas ku golay waayahay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhageysanayso maxaa ka codsanaysaan intii nala caabiyo wax nala siiyo oo gacanta nala qabto wax nala siiyo oday nala soo deeyo intaas caawinaynaa ani caawinaynaa furo toddobo afartan iyo saddex toban iyo shan sideed iyo shan keyd furo toddobo waa afartan iyo saddex toban iyo shan sideed iyo shan wiilka oo xiran lacagta lagu leeyahay waa sideed kun waxaa u daran afar kun iyo shan boqol oo hadda ku xirnaay marlamaad haddana lagu laabay lacag kale loo laabay oo ku xiran yahay lacagtaas sideed kun afar kun iyo shan boqol ay u daran tahay oo waxaas yahay oyaa ii sheegay intaan oon ilme ilaahay ha dhaqa usugaas nolol u ahaay maskiintaas wiilna aan qaban gabarna ay qaban ay nusee wehelisa waxaan ku dhiibnana ay jiran carra wax la yidhaahana intaan dhinac aan ku jirno ay ka mid tahay nuux muumanaa la dhahaa wax kaloon aan awada awoodna ay jirin korna ay noo jirin hoosna ay noo jirin lacagtaa nagula leeyahay waxaan ummadda muslimka codsanaynaa inay ilaahay u taageeree wax alla na walba ilaahay gacantiisa ka soo qaado inaa nagula taageero lambarada idinka la soo xiriiri karo lambaraha nagala soo xiriiri kara furlaba waa lambarkeyda furlaba eber toddobo afartan iyo lix sagaashan iyo afar qaar ka mid ah culimada beledweyne oo booqday qoyskan ayaa bulshada Soomaaliyeed iyo hay-adaha samafalka ka codsaday in laga qayb qaato sidii murugta loogu feedi lahaa qoyskan isla markaana diinta laga bixiyo maanta waxaan soo booqanay qoys reer nuux muumin cali qoyskan warbixintooda bishii ramadaan ayaa noola sheegay maraan nimid aabbahood lacag deyn oo badan ayaa lagu leh oo maaragta dadkan kawaanka iyo hilib ka shaqeeya ayuu ahaa lacag badana deyn ah lagu yeeshay waa loo xiray lacag afar kun iyo sideed boqolaa loo xiray lacagtu way badan tahay lacag sideed kun ku dhawaay ama sideed kun ah lacagta guud ahaan lagu leh laakiin lacag afar kun iyo sideed boqol ayaa lagu xiray muddo dhowr bil aa isgu xirnaay lacagihii weli iyo culayskooda waa uu taagan yahay qoysku waad arkaysaan waa qoys maamadaas waa yeeshaa hooyadiisa iyo duqda ayeeyadaa iyo xaaskiisa oo umal ah iyo xaas kale iyo yaalkiisana waa toban dadka muslimiinta marka waxaan ugu baaqaynaa jazaakum allahu khayran dadka waa dadka muslimiinta waa dad iscaawiya qoyskan intiba wey yihiin oo aabbahood waa xiran yahay waa dad hadda meeshay degan yihiin xaaladooda aan u jeedna jazaakum allahu khayran aabbahood wuu deymaysan yahay waxaan rabnaa marka inaan wada istaagno dadka muslimiinta ah waa dad iscaawiyo walaalayaal ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay laa khayra fii kaiiri min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas waxaa meeshana keenay waa macruuf dadka walaalaha ah dadka dhibaataysan ee soomaaliyeed ilmahaas waayeelka umulaha dadka dhibaatada ka muuqato ayaa meesha damiirka annagana keenay marka waxaan idinka codsanaynaa marka annagoo ka duulayno macruuf muslimiinta sharafta leh meel kastay joogaan waxaan ka codsanaynaa qowskan in lasoo kaalmeeyo qoys qoysaska muslimiinta ka mid ah oo aada u dhibaataysan qoyska oo dhibaatadooda waxaa weeye ee, ay soo socoto bilooyin ee, markaa xaaladooda laga soo dayriyey qoyska aabbihii u dhaqdhaqaaqayey ee, caruur badan oo ilaa tobaneeye gaaraya waxaway korinayey ayeyadiis iyo hooyadiis iyo waxaa weeye xaaskiisii oo umala iyadana deyn baa lagu yeeshay deyntan darteeda ayuu xabsi u galay uu u xirnaa Ee, lacag waxaa weeye sideed kun meelaha baa la sheegay lacagta guud ahaanteeda waxaa ugu daran hadda afar kun iyo shan boqol baa la sheegay oo ee, muddadeedii iyo dalabkeeda uu taagan yahay qoyskaasaan waxaa weeye aan maanta u joognaa xaaladiisa in bulshada soomaaliyeed ee, waxaa weeye bulshada muslimiinta aan la wadaagno in markaa qoyskaa deynta laga bixiyo ee, waxaa weeye ilmaha yaryar ee qoraxda saa u taagan ee arkayno ee, waalidka waxaa weeye dadka masaakiinta oo fuqarada waa dadkii caawinta nooga baahnaa oo aad in loo garab istaago ay ahayd nafas allaahu canhu kurbata min kurbi yowmi alqiyaama qof mu'mina qofkii dhibaato ka fayda ee dhibaatooyinka adduunyada ka mid ah ilaahay baa ka faydaya maalinka qiyaamo dhibaato ee waxaa weeye iyadoona sitaa ka xoogan walaalayaal watacaawanu cala albiri wataqwa oo ilaahay leeyahay wanaagga iyo samaha isu kaalmaysta ee qoyskaa sidaa u danta yar deyntaa lagu yeeshay qoyskaas waxaa weeye in lasoo caawiyo lasoo kaalmeeyo deyntaa laga bixiyo ee hooyadii reerka umal weeye halkaasay ku jirtaa inay soo caawiyaan soo garib istaagaan deyntaas ay ka bixiyaan oo walaalahooda muslimiinta oo dhibaataysan ay ku sadaqaystaan ayaan marka aada u boorinaynaa usoo jeedinaynaa qoyska nuux ayaa ka kooban toban caruur iyo hooyadood oo umul ah islamarkaana dhalan toban maalmood kuwaasi oo xilligaani wajahaya dhibaatooyin dhanka nolosha ah maadaama aabbahood uu la daalaa dhacayo deynta lagu leeyahay